halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ramadaan wanaagsan iyo duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha maaj waa toddoby labaatan sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada boorama oo bartaa xirfado ay ka mid yihiin duubista muuqaalada iyo hagaajintooda si ay noloshooda u dabaraan xirfadda waxaan ku doortay horta waa xaggay iminka dunidu u socota weyaan oo dijitaalka dunida dijitaalka xagga u socota weyaan marka labada xirfad waa muhiim weyn inaad barataa xirfadahan graphic designka iyo video editingka marka saasaan ku doortay maadaama dunidiiba u socoto waana hobigayga
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada boosaaso oo qabsaday tartan kubadda cagta ah si ay u jimicsadaan inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan sidoo kale waxaad maqli doontaan heesihii iyo ciyaarihii marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamkaoon idin aqhriyo magaalada nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalka kenya ayaa maanta oo isniin ah u diyaar garoobaya wareegyo cusub oo looga soo horjeedo dowladda oo ku saabsan qiimaha qaaliga ah ee maciishadda ee xukuumadda madaxweyne william ruto booliska ayaa waxay mamnuuceen banaanbaxyada axaddii laakiin odinga ayaa waxa uu ku dhiirageliyey dadka kenyaanka ah in ay ka soo qayb galaan mudaharaadka si kasta oo ay tahayba hal qof ayaa ku dhintay mudaharaadyadii isniintii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaana ku dhaawacmay tobaneeyo ka tirsan booliska iska hor imaadiyo ay la galeen dibadbaxayaasha odinga ayaa waxa uu ku booriyey shacabka kenya in ay wadooyinka isugu soo baxaan isniinta iyo khamiis kasta si ay mudaharaad u dhigaan madaxweynaha israa'iil isaac herzog ayaa isniintan waxa uu ugu baaqay ra-iisul wasaare benyamin netanyahu in uu ka tanaasulo qorshaha dib u habaynta garsoorka dalka halka ururka ugu weyn ee shaqaalaha ay ku dhaqaaqeen shaqo joojin ay kaga cabanayaan isbedelada la soo jeediyey herzog ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in amniga dhaqaalaha iyo bulshada israa'iil dhammaantood halis la geliyey iyo in midnimada darteed uu ugu baaqayo dowladda in ay si deg deg ah u joojiso hanaanka sharci dejinta waxa uu ku booriyey sharci dejiyaasha isbahaysiga talada hayo iyo xisbiyada mucaaradka labadaba inay muwaadiniinta israa'il ka horumariyaan wax waliba isagoo sheegay in xilligan ay tahay xilliga hoggaanka iyo mas-uuliyadda wararka dhinaca ukrainna madaxweynaha dalkaasi valadimir zelenski ayaa waxa ugu baaqay dadka reer ukrain khudbadiisii maalinlaha ahayd ee fiidnimadii axadda inay taageeraan dadaalka difaaca dalkooda ruushka waxa uu ku eedeeyey diyaarad drown ah oo laga leeyahay ukrain inay ka dambeysay qarax ka dhacay magaalada la yidhaahdo kreyeskiv ee dalka ruushka oo ay ku dhaawacmeen saddex qof af ayeen u hadashay neetana waxa ay ku canaanatay ruushka hadallada halista ah ee aan mas-uuliyadda lahayn ee nucleerka sida hadalka loo dhigay kadib markii madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu sheegay in ruushka uu hubka nucleerka ah dhigi doono dalka belarus ramadaan wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada boorama waxaa ka jira xarun lagu barto oo lagu tababaro dhallinyarada magaalada kuwaas oo barta xirfado ay ku shaqaysan karaan xirfadahaasi ay bartaan waxaa ka mid ah naqshadaynta boorarka qaadista amaba duubista fiidiyoyada iyo hagaajintooda iyo xirfado kale dhallinyaro badan ayaa ka aflaxay xarumaha tababarkaasi lagu bixiyo wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi
magacaygu waa idris deri abdi ku nool magaalada boroma kusoo waxbartay ilaa dugsiga hoose dhexe iminkana waxaan wax ka bartaa xirfad ka bartaa dugsiga sosta xirfadda graphic designer design garaynta boodhasha iyo wixii lamidka iyo cidgaraynta fideoyada iyo duubistooda
muddo intee leeg ayaad baranaysay xirfadan video editinka iyo samaynta boorasha ama graphic designka waxaan la idhaha waxaan baranayay muddo lix bilooda iyo bil shaqa carbina
maxaad xirfadan ku dooratay maxaad se rajeynaysaa markaad barato inaad qabato
xirfadda waxaan ku doortay horta waa xaggay iminka dunidu u socota weyaan oo digitaalka dunida digitaalka xagga u socota weyaan marka labada xirf waa muhiim weyn inaad barataa xirfadahan graphic designka iyo video editingkuba marka saasaan ku doortay maadaama dunidiiba u socoto waana hobbigayga
marka aad xirfadan barato ee aad ka qalin jebiso ma is leedahay shaqood ku heli doontaa
insha allah waan rajeynayaa inaan ku heli doono shaqo markaan intersheb ka dhameey insha allah waxaan rajeynaya inaan shaqo ku heli doono aad bayn rajada u saareysaa insha allah
markaa xirfadaha aad ka baranaysaan dugsigan ma wax qarashaa laydinka qaadaa mise waa bilaash baad ku barataan bilaa lacag baad ku barataan
waa bilaash baan ku baranaa waxaa maalgelisaa concern hay-adda concern ayaa maalgelisaa marka free baan ku baranaa
waxaa isaguna halkan ku sugan arday kale oo ka mida ardaydan barata xirfadan video editinka iyo samaynta boodhasha ama graphic designka maxaad soo baratay marka hore aqoontaadu ay ahayd intii aanad kusoo biirin xaruntan xirfadaha ee ururkan sosta bismillaah awalil asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan magacaygu waa yaale cabdi axmed waxaan ahay arday mataqaanaa ku nool magaalada borama koley horta waxbarashadeeda hore ee asaasiga ee personalitiga waxa ay tan caadiga ahayd waxbarashada dugsi hoose dugsiga hooseon kasoo dhammaystay min one ilaa iyo mataqaana sideedaadkaygii dugsiga sheekh xuseen abrar primary school secondarygeygina waxaan ku qaatay iskuolka dugsiga sare aadan isaaq faone ilaa fanfor jaamacadaydiina waxaan ku qaatay jaamacadda el university oon waqti dhow ka qalinjabiyey sanadkii mataqaanaa labaiyo labaatankii bishii sideedaadan ka qalinjabiyey waxaana ahayd waqtiga aan kusoo biiri doonay xirfadan kabacdi waxaan arkay xirfadan xayeysiinteedii waxaana jeclaaday xirfadan inaan ku biirsado waxbarashadeeda kale oo ii noqon doonto mid ii kabi karta waxbarashadeeda gaarka markaasaa darteed dugsiga sosta ee farsamada gacanta baan kusoo biiray waxaana ka bartay xirfadan video graphic designka kuwaasiyo iskugu jira graafiga oo la nashqadaynaya sawiraantii samaynta boodharka iyo dhammaan waxyaabaha digitaalka ama mataqaana boostiga ee social media lagu xaysiiyo sidoo kale iyadana waxaa si gaara usii barnoo noogu dhex jirtay nashqadaynta fideooyinta iyo isku habeynta iyo sidii loo soo saari lahaa video dhammaystiran oo qurux badan oo bulshada lala wadaagi karo labadaa xirfadood baan iyadana ku bartay sidoo kale waxaa noo dheeraa mataqaana cors la idhaahdo isagana mataqaana entrepreneurship ama xirfadda mataqaana hal abuurka ganacsiga kaasiyo isagana muddo hal bil ah aan qaatay oo isaguna wax fara badan ka bedelay noloshayda si aan ugu kabo mataqaana si aan u samaysan karo ama hal abuur ganacsi ula iman karo haddii aan fursadeeda helo
haashim sheekh cumar good oo la hadlayay qaar ka mid ah dhallinyarada boorama oo xirfado kala duwan baranaya si ay noloshooda u dabaraan haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qhasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
Thank you. محمد ويري فرحدي وحوقي قولك إلهي غير محمد ويري نبيقو خشوعه بسنكا وغبسده نبيقو خشوعه بسنكا وغبسده دبادت غرغرية عايده قرآنكا نبيقو خشوعه بسنكا وغبسده نبيقو خشوعه بسنكا وغبسده دبادت غرغرية عايده قرآنكا isagoo aan kala qaarin uu qaybshay muslimiinta waa bishii qayrka lahaydo lala siiyey qur-aankee qadirkiina untay uu iblaysi qabire
qasiidadaasi waxaa qaadaysay ruqiyo cali guutaale halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington magaalada boosaaso waxaa laga daahfuray tartan kubadda cagta ah oo lagu maamuusayo bisha barakaysan ee ramadaan ujeeddada ayaa ah in dhallinyaradu isbartaan oo ay sidoo kale jimicsi iyo jirdhis sameeyaan inta lagu guda jiro bisha ramadaan warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf tartankan oo loogu talagalay dhallinyarada qaybahooda kala duwan ayaa bisha ramadaan laga daafuraa dhammaan garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro si dhallinyarada ay usoo bandhigaan xirfadooda ciyaareed iyo weliba in koox walba ay soo kaxaysato ciyaartoy hore oo cuslaatay si loo wanaajiyo habdhaqanka dhallinyarada dhexdooda inta badan tartamada bisha ramadaan ay dhallinyarada qabsadaan ayaa waxaa ka qayb gala dhammaan dhallinyarada xaafadaha kuwa barakacyaasha waxaana inta uu socdo usoo daawasho taga dhallinyaro kala duwan oo kala taageeraya kooxaha ciyaaraya galabtii ama habeenkii waana kuwa ay isku xilqaameen dhallinyarada dhexdooda inay qabsadaan tartamadan ka soconaya magaalada boosaaso caawil maxamed axmed oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad ee magaalada boosaaso oo soo qabanqaabisay tartanka kubadda caagta bisha ramadaan ayaa sheegay in hab iskutashiya ay ku hirgeliyeen ciyaarahan bisha ramadaan galabta waxaan furaynaa sida caadada ahayd koobkii ee rabadaanka ay furi soo qabanqaabin jiray kooxda boosaaso f c koobkaas oo ahaan jiray sanad walba een xilliga rabadaanka kusoo beegnaa een galabta daafurkeedii waxaa noo furaya kooxda jabir balasa iyo kooxda een golis waxa weeye een dee sidii caadada ahayd ciyaar qurux badan koob qurux badan een baan aad een een u rajaynaynaa insha allah hadduu allaidmo halkan waxaa nala joogtaa een cid walba koobka nagala qayb qaadatay iyo cid walba waxa weeye een ee koobka nagala qayb qaatay aad baan ugu mahad celinaynaa sida uu gudoomiyaha isboortiga gobolka bari muuse yuusuf maxamuud oo furitaanka tartankan goobjoog ka ahaa ayaa ugu baaqay dhallinyarada in si nabadgelyo ay ku dhammaystaan ciyaarahan inta lagu guda jiro bisha barakaysan dhammaan guddiga koobka soo qabanqaabiya ugu horrey saaxiibka cawil een runtii sanadkii labaad xiriir oo koobkan la qabanayo een annagana ka wasaarad ahaan iyo ka maamulka ciyaarahan waxaan naga go'aan markas inaan dhallinyarada goob kasta iyo meel kasta wax ku qabsanayaan aan kala soo qayb galno een insha allahu tacaalana ilaahay waxaan ka baryaynaa iyadoo bir rabadaan tahay koobkaas uu maanta sidaa nabadgelyada nuugu bilowday uu nuugu dhammaado een dhammaan odayaasha iyo tiimanka qaybgalayana waxaan ka codsanaynaa inay si nabadgelya nabadgelyada iyo quruxda oo koobkaas ku soconayaan ay ilaaliyaan in een annaga ka maamul ahaan waa waa ka madax bannaan wixii siyaasada laakiin cid kastoo dhallinyarada waxtar u leh oo wax u qabanaysa waanu waanu waanu la garab taaganahay howlaha ay wadaa inaan la qabanno ee dhammaantiina aad baa umahadsantihiin insha allahu tacala ilahi waxaan ka barin koobkaas in nabadgelya nuugu soo dhammaado dhinaca kale qaar ka mid a dhallinyarada loo qabtay tartanka kubadda cagta bisha ramadaan ayaan wax ka weydiinay ciyaaraha ay ciyaareen iyo natiijooyinka ay heleen magacaygu waa axmed cismaan salaad Een, waxaan ka soconnaa kooxda star game golciise Ee, waxaa caawa noo soo dhammaatay cayaartaydii koowaad Ee, waa guuldaraysanay waxa weeyaan wax qoran bay ahayd waxa weyaan cayaar aad iskugu dheelitiran baan cayaarnay insha allah saddex iyo labayna ku dhammaatay haddee waa cayaartii goowaad waxa weyaan laba geemoo kalea noo haray insha allah waxaan rajaynaynaa inaan insha allah labadaa geemoo kale badino aan wareega dambe u soo baxno insha allah kubaddu ma- mar walba garar laba ninka ma wada qoslisiiso Ee, markii garoonka shan iyo shan rag ku jiraan cidunbaa guushu raacaysaa waxa weyaan wixii qornaa unbaa dhacay annagu hadda ma dhahayno ciddaasaa khaldaneed iyo wax- qofkaasaa khalad lahaa saddex iyo labo waa dareemi kartaa inay tahay cayaar isku dheelitiran oo dee dhinac kasta u dhici kartay magacayga waa gule jahaan cali kudhe- ku magac dheer gule simba Eh, insha allah waxaan u dheelaynaa adiga b f c guushuna annagana raacday caawa oo ciyaartu waa arkaysay saddex iyo laga ku dhammaatay dee banooni qurux badan oo soo wada dhignay labada dhinacba saaxiibadina waxaan leeyahay insha allah dee ciyaaraha dambe insha allah inay soo adkayaan baan rajaynaya haddii laan wallahi de horta niyo banoonidu meesha waxaa loo yimaadaa saddex saddex saddex weji baa loo yimaadaa weji ka mida baa eh, meesha yimi guul baa timaaday waxaan is leenahay dee waa isfahansaneen intaasaa guusha nagu raacda insha allah waxaan rajeynaya insha allah koobka inaan meel fiican ka gaarno maqaan fiican ama aan qaadno insha allah laakiin hamigan waxa waa insha allah inaan koobka meel fiican ka gaarno haddaan nahay naadiga b f c ahaan tarinta aan u dirayo meel walba ay joogaan iga daawanayaan in naadiga naadi faca weyn weeye b f c waxaan leeyahay dee hambaliyo insha allah dhammaanteen waa waa badina caawa insha allah waxaan ahay aan kabtanka kooxda ex khalaafe aan halkan caawa waxaa ku dheelnay ah, lugti koowaad ee koobka bisha ramadaan waxaan u mahad celinaya allah subxaana wa tacaala marka labaad waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha ah, kaamka biyi kulle jimcaale haajir oo koobka inoo qabtay isagoo aan cidna garab taagnayn oo isaga iskaa wax u qabso si u qabta koobkaasi isku soo wada duubo inta badan magaalooyinka puntland gaar ahaan magaalada boosaaso bisha rabadaan waxaa lagu qabtaa tartanka kubadda cagta oo dhallinyarada ay si iskooda isugu xilqaamaan inay soo qabanqaabiyaan taasoo qayb ka ah soo bandhigidda xirfadaha dhallinyarada iyo ka mashquulidda falalka xatooyada ah ee xilliyada habeenkii dhallinyarada qaarkood ay bulshada kula dhaqmaan waxaana garoonka usoo daawasho taga dhallinyaro kala duwan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna waa xubintii cayaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha isreebka koobka qaramada yurub ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka ayaa kulamadiisii labaad kooxaha qaar ciyaareen halka kuwanan ay kulamadoodii koowaad ciyaareen gruupka c wadamada talyaaniga iyo ingiriiska oo kulankii koowaad toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii fooda isdaray ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo kala gedisan oo ay ciyaareen natiijooyin iskamida ku guulaystay xulka qaranka ingiriiska ayaa laba gool iyo waxba ku dharbaaxay xulka qaranka ukrain halka talyaanigu tiro taaleeg ay ugu awood sheegteen xulka qaranka ee malta talyaaniga ayaa guushan waxaa u suuro geliyey ciyaaryahanada rategi oo kulankiisii labaad u ciyaaraya xulka qaranka talyaaniga goolkiisii labaad ayuuna qarankiisa u dheliyey ciyaaryahan besina ayaa goolka labaad u dheliyey labada goolna qaybtii hore ciyaarta ayay talyaanigu dhaliyeen ingiriiskuna sidoo kale labada gool ay dhaliyeen qaybtii hore ciyaarta ayaa waxaa kala dheliyey ciyaaryahanada harri kane iyo bukayo saka ciyaaryahan bukayo saka ayaa macalinkiisu waxa uu ku tilmaamay in uu yahay mid ka mida xidigaha haatan dunida ugu wanaagsan wiilkan garabka u ah oo ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa xulka qaranka ee ingiriiska haatan u muuqanaya xidig ay ku tashan karaan dadka ciyaaraha ka faallooda khaasatan ciyaartooydii hore ee wadanka ingiriiska ayaana dhammaantood xidigan kulankii xalay uu ciyaaray ammaan u soo jeediyey ciyaarta dhex martay wadamada ingiriiska ukrain ayaa ka duwanayd ciyaar kubad cag oo keliya waxay ahayd xiya- ciyaar ay siyaasaddu hareynaysay waxaana wadanka ingiriiska iyo taageerayaashiisa iyo weliba ciyaartooyda xulka qaranku ay taageero weyn u muujinayeen xulka qaranka ukrain iyadoo labada qaran ciyaartooydooda laysku dhafay sawir ay wada galeen isla markaasina ay wada qaateen calanka wadanka ukrain oo uu ku qornaa calaamadda nabad taasi oo tilmaamaysa in ingiriisku ay si weyn u garab taagan yihiin xulka qaranka iyo weliba dadka reer ukrain hase ahaatee garoonka dhinaca ciyaarta uma aanay aaba yeelin oo ingiriisku saddexdii dhibcood ee lagu loolamayay ukrain oo ay ka qaateen ciyaarta dabadeed stephen g oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in kulankan uu ahaa kii ugu horreeyey taariikhdiisa ee uu doonayay in wadankiisa ingiriiska laga adkaado ciyaaryahan shafshenko oo ukrain qarankiisa u soo ciyaaray sidoo kalena macalin usoo noqday ayaa laftiisu waxa uu sheegay ciyaartan inay ka duwanayd ciyaar caadi ah isagoo ammaan u soo jeediyey dadka ingiriiska iyo dowladooda oo taageero weyn u muujiyey wadankooda gruubkaasi haddaba wadanka ingiriisku saddex dhibcood oo uu toddobaadkii hore u qaatay iyo saddexdan marka layskugu daro labadii kulan lix dhibcood ayuu ku hogaaminaya halka talyaaniguna ay laba dhibcood saddex dhibcood kaalinta labaad ku jiraan gruubka h kazakhistan ayaa ka xaraga qaadatay xulka qaranka ee denmark saddex gool iyo laba ayay kaga adkaatay slovenia iyo san marino hal iyo laba slovenia ayaa ku badisay jamhuuri waqooyiga irelandna finland ayaa hal gool iyo waxba ku dardartay xulka qaranka ee lichtenshon toddoba gool waxaa ku dhuftay xulka qaranka iceland waa kulankii labaad oo tiro aad u badan oo goolada laga adkaanayo lichtenshon isugeyn labada kulan koob iyo toban gool ayaa laga dheliyay bortuqiisku lix gool iyo waxba luxemburg ayay kaga adkaadeen christiano ronaldo laba gooloo ka mida goolashaasi isaga ayaa dhaliyey slovakiyana laba gool iyo waxba xulka qaranka ee bosnia hosegabina ayay kaga adkaatay waaga dhegeystayaal xubinteena ciyaaranta ee kusoo gabagabaynaya tan iyo kulanba waa mascaddo idilo sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade aad ayuu mahadsan yahay wararkii dhinaca ciyaaraha ayuu nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa tabinta iyada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington qodobada warka ugu weyna haddaan mar kale idiin dulmaro nairobi magaalooyin kale oo ka tirsan dalka kenya ayaa maanta oo isniin ah waxay u diyaargaroobayaan wareegyo cusub oo looga soo horjeedo dowladda oo ku saabsan qiimaha qaaliga ah ee maciishada ee xukuumadda madaxweyne william ruto madaxweynaha israa'il isaac herzog ayaa isniintan waxaa ugu baaqay ra-iisul wasaare benyamin netanyahu inuu ka tanaasulo qorshaha dib u habeynta garsoorka dalka halka ururka ugu weyn ee shaqaalaha ay ku dhaqaaqeen shaqo joojin ay kaga cabanayaan isbedelada la soo jeediyey madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenskina waxaa ugu baaqay dadka reer ukrain khudbadiisii maalinlaha ahayd ee fiidnimadii axadda inay taageeraan dadaalka difaaca dalkiisa welina waxaad nagala socotaan tabinta iyada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad nala dhegaysataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
diblow idinkuna dhawaaqa ha noqon sida dhagax dhexeede dubaaxi jirkow qushuucda dareen haybadda dareen haybadda rasuulka اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمدا اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمدا يا سر العلا يا سر الوجود محمدا dadkoo caqligii daboolmay samiyo qalbigana la dayshay dadkoo caqligii daboolmay samiyo qalbigana la dayshay qowliga lagu falani taagyar xawooyinka loo la duugo mugdiga dayiqi ka saaray dadkii nebi aadan oo dhan mugdiga dayiqi ka saaray dadkii nebi aadan oo dhan uskiisana
jacayliya daaficiisu dubaaqa dubaaqa hawayni maayo jacayliya daaficiisu dubaaqa dubaaqa hawayni maayo allaahuma salli cala muxamada allaahuma salli zayna muxamada yaa sira alculaa yaa sira alwujuudi محمدا اللهم صل على محمدا اللهم صل زين محمدا يا سر العلا يا سر الوجود محمدا
tiyo layswada dilaayo tiyo deganadu xaddhaaftay dhaciyadu laan harbeelay dhumaha lagu wada ducaysto rasuulkii wadaadda weeye insaankii kala didaaye rasuulkii wadaadda weeye insaankii kala didaayey
guud ahaan idaacaddeenii duhurnimo ayaa intaasi ku eg idaacaddu waxaa isku soo dubarinay bashiir abikar cabdulaahi waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa cashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo